ishacya cutubka konton iyo labaad siyonay toos oo toos oo xoggaaga xidho yerusalamey magaalada quduska ahay dharkaaga quruxda badan xidho waayo hadda ka dib kuwa baryoqab ah iyo kuwa nijaas ah toona kuma ay soo geli doonaan yerusalamey boorka iska jaf oo ka kac oo fadhiiso oo magaalada siyoon oo maxbuusaad ahayday iska fur waxa qoorta lagaaga xidhay waayo rabbiga wuxuu leeyahay idinka waxaa laydinku iibiyey wax aan waxba ahayn oo haddana lacag la'aan baa laydinku soo furan doonaa waayo sayidka rabbigaahu wuxuu leeyahay dadkaygii waa hore masar ku dhaadhaceen inay halkaas joogaan oo kii reer cashuurna sabab la'aan buu u dulmay haddaba sidaas daraaddeed rabbiga wuxuu leeyahay bal maxaa halkan ii jira marka dadkayga waxaan waxba ahayn lagu kaxaystay rabbigu wuxuu leeyahay kuwa iyaga u taliya way qayliyaan oo magacaygaana had iyo goor maalin kastaba waa lacayaa sidaas daraaddeed dadkaygu magacaygay aqoonsan doonaan oo sidaas daraaddeed waxay maalintaas garan doonaan inaan anigu ahayn kan hadla bal eega waa ikane buuraha dushooda ku qurux badana cagaha kan warka wanaagsan keena oo nabadda naadiya oo waxyaalaha wanaagsan warka wanaagsan ka keena oo badbaadada naadiya oo siyon ku yidhaahda ilaahaagii baa boqornimada haysta waa ka codka waaridiyayaashaadu codkooday kor u qaadeeyaan oo dhammaantood way wada heesayaan waayo indhahooday ku arki doonaa markii rabbigu siyoon ku soo noqonayo yeruusaalem meelaheeda baaba'ayow dhammaantiin farxa oo kulligiin hees ku dhufta waayo rabbigu dadkiisii wuu qalbi qaboojiyey oo yeruusaalemna wuu soo furtay waayo rabbigu wuxuu gacantiisii quduuska ahayd bayaan ugu muujiyey quruumaha oo dhan hortooda oo dhulka darafyadiisa oo dhammuna waxay wada arki doonaan badbaadinta ilaaheenna kuwiinna weelasha rabbiga sidow taga oo taga oo halkaas ka soo baxa ha taabanina wax aan daahir ahayn oo iyada ka dhex baxa oo daahir ahaada waayo degdeg kuma bixi doontaan oo qaxidna kuma carari doontaan maxaa yeelay rabbiga ayaa idin hor kici doona oo ilaaha reer banu israa'iil ayaa idin daba socon doona bal eega addoonkaygu caqli buu yeelan doonaa oo waa la saraysiin doonaa oo kor baa loo kicin doonaa wuxuuna noqon doonaa mid aad u sarreeya waxaa jaahiisii loo xumeeyey si ka daran sida nin kale loo xumeeyo suuraddiisiina waxaa loo xumeeyey si ka daran sida bini'aadmiga loo xumeeyo oo kale haddaba sidii kuwa badanu uula yaabi jireen oo kale ayuu isaguna qurumo badan ugu yaabin doonaa oo boqorraduna waxay afkooda u xidhi doonaan isaga aawadiis waayo waxay arki doonaan wax aan weligood loo sheegin oo waxay ka fiirsan doonaan wax aayan weligood maqal